yalmu'ahiri mid mu'ahira oo waxsaanaya u baahan yahay alimkaanu suurowgii weeye aw amase alxuduudu soo darrintii oo shaygii min alcadami alwujuud uu yimi ah weeye aw amase humaa labadaasi juz'a cillatin cillo labadeedii juz weeye aw alimkaanu yani imkaan weeye bishardi alxuduudi xuduud shardinteediina la qabo wahiya taasi aqwaal weeye wuxuu muquulaat alcashara lahaa baynu ku guda jiray halkana wuxuu leeyahay shaygii mumkinka ah ila shaygu waa ama waa mumkin ama waa mawjuud ama waa waajib alwujuud ama waa mumtanic markii makhluuqaadka o dhan baa mumkin ah xaaladdan uu baaqi ahaanayo ee uu sii joogayo wuxuu u baahan yahay sabab mu'ahir ah sida markii horeba bilowgiisi iyo wujuudkiisii uu sabab ugu baahnaa taas ayuu ka hadlayaadoo khilaafkeeduna markaa wuxuu leeyahy waxay ka dhismaysaa arrintaasi shaygan aharka ee raadka ah ee u baahan mu'ahir wax sameeya u baahan cilladiisu baahidaa cilladeedu ma imkaan baa oo wixii waa imkaan waa suurow suurowga waxaa la yidhaahdo miyaa oo dee labada daraf markaa istiwaa'u tarafayn binadar ila daat bay yidhahaan baa laleeyahay imkaanku looga jeedaa mise waa xuduud oo waxaynu soo darriyey markii hore oo wax la keenay uu yahay oo cadam ka yimi alwujuud miyaa ma waxa weeyaan ma imkaan oo maxaan ku dhahdaa shardi xuduudna meesha uu jira miyaa ilaa afartaa qowl bay u kala baxeen waana masale iska maaragtay waxoogaa niman falaasife la yidhahdo hadal khatara baa meesha ku jira oo masaladan ay u keenayaan oo qoladan falaasifada waxay yidhaahdeen tacalluqu almafcuuli bilfaacil shaygan mafcuulka la sameeyey faacilka tacalluqa ula leeyahay ama shaygan mafcuulkii baahida uu qabo faacilkii maxay tahay markaase waxay iyagu qabaan inaanu baahi u qabin mar haddii uu sameeyey khalaas masaladaasaa markaa meesha ku daba socoto khatar ah oo waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahay dhismihii ninkii bannaaga ahaa ama mincimaarka ahaa markuu dhisay dhismihii dhismihii waa kaa taagantih mar hadduu taagan yahayna kii dhisay dee uma baahna yaa marka halkaa waxaa ka socota arrin khatarahoo oo caqiidadii yuhuudduba ay qabtay ama ama kuwa falaasifada aflaatoon iyo aristo iyo waxaa ka mida ay qabeen oo ilaahay waa cilla faacila markuu sameeyeyna haddii leeyahay weli waxbuu maamulayaa waxaa meesha imanaysa in maxaanku dhahay baahay uu baahan yahay isagu marka waa in la yidhaahdaa khalaqa fastraax waa ka tegey markaa kamaalku lagu sifaynaya waxa weeye inuu fara kala baxay haddiise aa leediin weli waa maamulaya oo waa ku jira hawshii ku guda jira oo waa maamulaya oo waxbuu uswadaa waxa weeye maaragtay waa naqsi inxiraafka noocaasa ayaa markaa masaladan ay maaragtay ragga qaarkood falaasifadu ay ka deliishaneen walmakaanu qiila aلsaطxu albaطinu lilxaawi almumaasu lisaطxi الظaahiri min almaxwiy markaa makaan maxaa la yidhaahdaa makaanku sidiisaba asal ahaan dee xagga luqada waatay yidhaahdaan almawdicu alxaawi lishay waa meesha shayga koobaysa meel baad taagan tahay makaan shaygii bay koobtay ama waa huwa shay alladii yakuunu fiihi shayءu wayufaariqu biاlxaraka walaa yasachu macahu hayruhu laakiin halkan nimankan qolyahani macno kale u yaqaanin makaanka qolyahan maaragtay amanaatiqadu walmakaanu makaankii qiila waxaa la yidhi huwa isagu asadx meel muuqata weeye sadxigii albaatun ee baatinka ay hooseeyey lilxaawi ay liljismi lxaawi jismiguu koobayeyna maaragtay lilxaawi ay liljismi lxaawi baatin u ah shayga uu koobayana baatin u ah baatinkaasoo almumaasu taabanaya lisadxi sadxigii buu taabanaya sadxigii aldaahiri daahirka ahaa ee meel jismilmaxawiyi meel maxawiyi ay meel jismilmaxawiyi jismigii la koobayey yacni maaragtay xaggiisa ka ahaa waxaa weeye tusaaluhu haddaynu soo qaadanno koob koobkaas baa haddii la yidhaha maalan marka la raba in laga hadlo makaan maxaa la yidhahdaa koobkii biyaad ku shubtay markaad koobkii biya ku shubtay waxay leeyihiin makaanku waxa weeye waa gudaha baatinkaa xaawiga ah oo maxaanku dhahdaa dee koobka gudihiisa ah oo isla markaana baatinkaasi uu taabanayo jismi daahir ah oo la koobay oo biyihii ah mala socotaan marka waxa weeye koobka gudihiisaas meeshaa gudihiisaa ee biyaha qudhooda baatin iyo maxay kala leeyihiin qudhooda daahir markaa meeshaa kooban ee gudaha ah iyo daahirkaa biyaha oo istaabanaya halkaasaa makaankii ah waa garatay sooma halkaasaa makaankii ah yaani koobka gudihiisi baad ku shubtay biyihii markaad ku shubtay biyihii way istaabteen soo maaha maxaa la yidhahdaa iyo iyo iyo maxaa istaabtay iyo koobkii meeshaa gudaha ah ee xordan ee xaawiga ah ee maxaan ku dhahdaa shayga maxwiguna biyubu ka wadaaye istaabanaya halkaasaa makaan layaab ku leeyahy ay huwa isagu asadxu meel muuqata weeye taasoo albaatinu hoosaysa lilxaawi liljismi alxaawi kii koobayeyna baatin u ah baatinkaasoo almumaasu taabanaya lisadxi sadxigii buu taabanayaa daahiri muuqday waa biyihii sadxigaa daahirkaa meel maxawiyi ay meel jismi lmaxawiyi jismigii maxawiga la koobayna dee xaggiisa ka aado daahirka kaas waa macne wa qiila qiil wuxuu leeyahy saddex shay buu ka hadlayaa makaan iyo waxaa leeyahay khalaa iyo zanaan ayuu taataabanaya markaa makaanka buu ka hormaray wa qiila qiil wuxuu leeyahay bucdun huwa makaanku bucdun waa bannaan waa meel iska bannaan oo imtidaad ah oo tuul iyo cardi leh oo bannaana weeye bucdigaasoo mawjuudun jooga bucdigaasoo yanfudu fiihi uu ka fulaya aljismu jismigu jismigu wax kasta oo dee jiro oo muuqaal baa la yihahdaa weligaa jirun ha u qaadanin yani kaalowin macnuhu marka wuxuu leeyahay bucdi waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa makaan waxaa la yidhahdaa waa shay bucdi leh oo maxaan ku dhahay tuul iyo cardiya waxaa leh oo jooga oo jismigu inuu ka fulayo wa qiila qiil wuxuu leeyahay huwa isagu bucdun weeye bannaan iyo fogaansho kaasoo mafruudun la qadaro weeye waa mawhuumu xagga dihniga mid laga qadarayo mid la qadaraya weeye waalbucdu bucdiguna alkhalaa'u bannaanka weeye markaa bucdiganu ku wad wadana waxa weeyaan uu markaa dee leeya waa mafruudo waa la qadaray alkhalaa'u waa meeshii bannaanayd weeye waalkhalaa'u khaliina jaa'izun waa bannaan yahay oo waxay isku hayaan oy ka hadlaan hal yajuusu fii daakhili caalami wa khaarajihi khalaa'un caalamka aynu joognay gudaha iyo ka waxa ka baxsanba meel bannaani ma jirta bay ku leeyihin meel bannaani ma jirtay kuleeyihin qaarkood meel bannaaniba mama jirtaba hala soco maxaa ku jira waad tidhi saa kuu sheegid waxaa ku jira hawaa ku jirta hawo walkhalaa'u khalaagii meeshii bannaanay jaa'iz way bannaa waa bannaan tahay buuhi inuu khalaa jira waa bannaan tahay buuhi meel bannaanay waalmuraadu muraadka minhu ay min alkhalaa'i looga jeedo kownuuljismayn laba jidh ahaanshooda weeye laa yatamaasaan inaanay istaabanaynin walaa baynahumaa walaa yakuunu baynahumaa dhexdoodana aanu ahayn maa yamaasuhumaa wax istaabanaya oo wuxuu leeyahay khalaaq horta macnihiisu waa caynkaasoo hadda hadda haddaan gacantaa saara kitaabka safxaddaasaa u saaray waxay ku leeyihin qoladan haddaynu ka warramaynaa gacantu safxaddii kitaabka ma haysato waxbaa udhexeeya hawaa ku jirtay ku leeyihin hawaa udhaxaysa gacanta iyo iyo baabacada meesha hawaa ku jirtaa hawadaasina taaban mayso bay ku leeyihin maaragtay labada daraf midna taaban mayso taasayna ugu akhriyaan dib ay marka waxaa weeya wamuraadu minhu khalaaqi kownuljismayn laba jiis ahaanshahooda laa yatamaasaani kuwaan istaabanayn walaa baynahuma dhexoodan ahayn maa yamaasuhuma yamaasuhuma wax istaabtaan aan dhexood ahayn waayahay oo markaa masaaladas waxay ka ratimaysaa caalamka meel bannaan ma jirtaa mise ma jirta waa jirtaa meel bannaan waxba yaanayna wazamaanu qiila jawharun laysa bijismin wazamaanu zamaankii qiila qiil wuxuu leeyahay zamaanu maxaa tahay zamaan maxaa la yihahdaa ilamataadi baa ka mid ahayd moogtay munquulaat alcashara wazamaanu zamaankii qiila qiil wuxuu leeyahay jawharun huwa isagu jawharun waa jawhar zamanku laysa bijismin jidh aan ahayn walaa jismaaniyu mid dhex jidh ku dhex jirtan aan ahayn daakhil jismin aan ahayn taas baa la yihahdaa koow kaas waa qowl wa qiila qiil wuxuu leeyahay falaku muad falaku mucaddili nahaari huwa kaasi falaku xarakati mucaddili nahaar maalinta kasimaya xarakadiisa xarakaa xarakadaa falageedii iyo majarihii wareejinayay weeye oo maalintan socotee wareegaysaa shay baa markaa falag baa oo markaa maxsuus dee wey markaa falagii oo markaa saasuu jawhar ku noqday kaas baa layahay buu ku leeyay waqiila qiil wuxuu leeyay caradun weeye jawhar maaha zamanku waa caradoo faqiila qiil wuxuu leeyay huwa huwa isagu xarakatu mucaddili nahaar maalinta simiddeeda simidda xarakada dhaqaaqeeda weeye oo markaa xagga caradku dee dhaqdhaqaaqii waxaa markaa caradka noqon kara waqiila qiil wuxuu leeyahay miqdaaru lxarakati xarakada miqdaarkeeda weeye waa meesha odhan jiray dhegba war ku qaad dee dhegba war ku qaad yani qaar waxay leeyiin waa jawhar oo jismina maaha jismaanina maaha yani macnaa waxaa weeye hadduu jismi yahay wuxuaan hadduu jismi yahay wuxuaan labay ku leeyihiin jismina waa ku dhowaan laha midna waa ka fogaan laha zamankii markaa jismi lama odhan karo waa saasay leeyihin kow jusmaanina maaha oo ajsaamta xaaladun fil jismi ma aha mid dhex galay na maaha waxaa kaloo ay kala qowlka labaadu leeyahay waa falagu mucadili nahaar maalinta ka toosinaya falageedi weeye oo falag oo shay markaa dee majaro ah oo meel ka hogaaminaya oo ama xid falagu dee waxaa samawaadka jira aflaag la yidhahdaa kaas baa wuxuu yahay zaman la yidhahdaa ma ee waaba xarakatu mucadili nahaar dhaqdhaqaaqa naftiisa toosinaya maalintu gobolka dhacay soo baxday qorraxdii warka socodkaa kaas baa waxaa la odhanayaa zamankii waxaaso dhan ba yidhahda walmukhtaaru sala doortay wuxuu leeyahy annahu isagu muqaaranatu mutajadidin yacni ku cusboonaaday ama la cusboonaysiiyey laxiidhtankii mutajidkaasoo mawhuumin ay majhuulin jaahil laga yahay oo markaa dee la malaynayo laakiin jaahil laga yahay limutajadidin mid soo cusboonaysadoo kale lala xidhiidhiyey kaasoo macluumin la yaqaano isaalatan lilibhaami zuulin daraaddeed shaygii ibhaamka ee markaa mawhuumkaa uu zuulinayo halkanna wuxuu leeyahy waa uun waxoogaa iska un hadalki wa iska batayeen wuxuu leeyahy horta marka hore waxay isku khilaafsan yihiin zamaanku marka hore hadalkan oo dhan wuxuu ku salaysan yahay hal hal huwa macduumun am mawjuud zamanta halka wax ka socdaa horta marka hore hadalka khilaafka intadan garan hagaa hadal ka socda wuxuu leeyahay zamaanow horta ma macduum baa tahay mise mawjuud zamaankii halkaas ka bilaabayeen markaasay waxay leeyihin haddaba bitaqdiirihi bitaqdiiri wujuudihi saasaa raajixa inuu joogo zamankii waa joogaa haddaynu qadarin markaa zamanku inuu joogo hal wujuudu fi lacyaan ma shay cayntiisii cayaanoo jooga oo muuqan oo cayn labaa aw fi ladhaan mise waa shay dihniga ku jira zamanku halkaasu ka socda marka halkan dambe hadda uu leey waxbaa mukhtaara wuxuu leeyahay maalan de haddii layihahdo maalan aatiika cinda tuluuci shamsi waxaan kuu imanayaa yani markay qorraxdu soo baxdo wuxuu leeyahy de qorraxdu waqtigay hadda soo bixi doonto waa iska mawhuum badkaa ka dhigaysaa buu leeyahy waa mawhuum ma garanaya saacadday soo baxaysa daqiiqaday soo baxayso waayahay laakiin markay soo baxdo mudh soo tidhaahdo de waxay noqonaysaa markaa mutajadid macluum ah say soo cusboonada la garanayo muxuu zuuliyey mawhuumkii markii hore aad malaynaysoo lahayd waxaan ku iman doonaa waqtiga soo baxsay asnaana garanayn intaad ma idin baxday hadalku intaas waxa weynaa وkhuluو الjawhari can jamiiع اlacraaq wayamtanacu dheh waxaa reeban tadaakul أجsaami أجsaamtu inay isdhex gasho ayaa reeban oo shaygii jawharka ahaa jawharka ay dhex geli maayo waaya kaas waa reeban yahay buuri qaarkood waxay lein jawharku jawharka dhex geli karaadoo dee waxa weeye malaggii baaba inta loo soo diray rixmkii wax ku afuufaya baa de intuu galay halkaale ku afuufaya marka dee waxaa leedihin maaragtay jawhar jawhar dhex geli maayo maaha waa gax gelaya kaana way ka jawaabayaan waayahay wa khuluwu ljawhari wayamtanicu waxaa reeban khuluwu ljawhari shaygii jawhar tahay le hore aynu usoo sheegnay jawharkee oo wixii jismiga ah jawhar mufrad iyo jawhar murakab wataynu soo sheegnay inuu ka madhnaado ayaa mumtanica can jamiici alacraad acraad dhammaanteed inuu ka madhnaado waa mumtanic waanu sifa yeelan jawhar oo dhan ldee acraadi waataynu soo sheegno maxay ahayd acraadu ahayd yaa waxa dhaqdhaqaaqa urta mirabada waxaas ahay oo waxaan keliya qumayn waxaan keliya qumayn waljawharu jawharkii hayru murakabin yacnii mid laysa saaray kayrkii ayuu ahaaday min alacraad acraad layska saaray oo dee jawharkan caradki maaha in acraad isu tagtagtay acraad laisu geegeeyey markaa jawhar ma soo bixi karto waayo caradka waxaad soo ogaatay keligeed inaan istaagi karaynin caradku markaa wuxuu ku qumaya jawhartu ku qumaya markaa jawharku maaha buu kuleeyahay mid ka rakiban oo layska saarsaaray acraad laysu gegeeye maaha buu kuleeyahay walabcaadu fogaanshuhu oo markaa dee waa jawhartii xutuul iyo card iyo cumqi wixii lahaaba abcaad la yidhaahdaay mutaraahiyatun yacanii mid dhammaanayso weeyaanoo shay kasta oo bucdi lehiba nihaayuu leeyahay shay kastoo bucdi le kullu jismin fa bucduhu mutanaahim shay kasta oo maaragtay jismi ah fogaanshihiisu waa nihaayuu leeyahay daraf buu leeyahay uu ku soo dhammaado saasuu leeyahay walmacluulu qaala akharu yuqaarinu cillata walmacluulu kii la cilaynayey qaala akharu badankoodu waxay yidhaahdeen yuqaarinu wuxuu la xidhiidhsadaa cillatahu cilladiisa ayuu la xidhiidhsadaa zamaanan zamaan ahaan buu kula xidhiidhsadaa ama cilladaas caqliya ha haato ama wadciya ha haato wadciyadoo sharciga looga jeedo yacni macluulku waa taliyaadda shay kastoo xaadifiye lam yakun horta ma joogin uma kaana dabeetana u ahaado oo miisaanka miisaanku markaa wuxuuna siinaya laabudda min cilla markaa shaygii macluulka ah laabudda min cilla shay kastoo macluul cilla ayuu leeyahy keenaysa marka wuxuu leeyahay agarkoodu waxay leeyihiin macluulkii cilladiibuu muqaarin layo la socdaa oo waxay leeyihin maalan caqli ahaan fartaa suulkaad faryaarada haddaad geliso kaatuunka aad geliso waxa weeyaan oo ka xarakatul isbic waxa weeyaan cillo waxaa u dhaqdhaqaaqa usbic maaragtay u dhaqdhaqaaqa waxa la yihahdo muxuu ahaay kaatunka u dhaqdhaqaaqo cillada dhaqaajinaysaa maxay tahay waa xarakatul usbuc soo ma hadde xarakatu usbuc baa maxay tahay cilladiiyo macluulkiina waa kaatunkii kaatunkii maxay ah waa macluulkii kaatunku cilladiina waa maxay waa xarakat lusbuc marka usbuc markuu dhaqdhaqaaqo ayuu isna maxay samaynayaa isna waa dhaqdhaqaaqaya marka waa muqaarin wula socdaade macnahaas jeeda caqliaantaas ku wada waayahay oo waay walmukhtaar sila doortay buu yidhi wifaaqan xaalan waafaqayna lisheekh alimaami sheekh imaamka waa aabihiisa innagoo waafaqaynaa yacqubuhaa yani yacqubu yacqubu macluulkii wuu la cidhbinayaa haa oo cilladiiya mutlaqan xaariya midaan la kala qaadayno ama caqli dheh ama wadci dheh oo haddii maalan wuxuu leeyahy halka kan shaygii macluulka ahaa wuxuu daba socdaa cilladiisi wuu daba socdaa mutlaqan ama caqli dheh shaygaas ama waxaa tahay wadci dhehoo sharcigii dheh oo wadcigii sharciga ah maalan dee xurmatu lkhamri xaaraannimada khamrigu waa macluul cilladiisna waa iskaarki socaynka maaha marka iskaarka la helo ayaa maxaa cirbinaya xurmadii aaliuhaa waay wa haaliuhaa yani qawlka kiisa saddexeeyaana yacqubuhaa macluulkii cilladii buu cirbinayaa in kaana hadday tahay tafsirinaya kan in kaanat wadciyatan hadday tahay wadci sharci hadday tahay wuu cirbinaya laa caqliyatan samaya haddayse caqliya tahay cirbin maayo waa muqaarin marka hore kusoo sheeg tafsirkaas ku sheeg ama tartiibu tartiib miyaa oo macluulkii cilladii la tartiibiyo rutbatan rutbaan la tartiibiyo fa wafaaquntaa waa la isku waafaqsanya oo xagga darajada darajada inay maaragtay dee kala kala ratibmayaan waxa weeye iyadoo taasi hadal ma leh oo kaatunkii dhaqdhaqaaqi maayo ilaa u dhaqdhaqaaqa maxay fargashigii maxaa le farti oo xurmadii la heli maayo ilaa la hela maxay iskaarkii wاladatu xasaraha alimaamu washaykhu اlimaamu fi lmacaarif wاladatu macaankii xasarahaa waxaa koobay macaankii alimaamu imaamkii araazi iyo washaykhu waa sheekhii abiy wa taqyudiin asubki sheekhii alimaam imaamka fi lmacaarifi bay ku koobeen sideedaba lada waxaa lihi aqoonba iyo garasho masaladii wuu fadhiday markaa intaad baadh baaldhaad hesho macaan baad gaadho markaa ismamjiskaad u dhacday taasaa macaan layaaba kuleeyahay oo macaan waxay ku koobeen wix macaarifa wixiisii kale ma wix macaarifiba iyo macaan loonaya kuleeyahay waqaala ibnu zakariya ninka la tabiibku aabay leeyihiin wuxuu leeyahay hiya alkhalaasu ka fakasho weeye min alalami alamkii laga fakado alamkii oo laga fakado ayaa maxay la yidhaahdaa macaan la yidhaahdaa oo alamkaasi muxuu yahay dee hadduu doono maaragtay kii shahaawatulbatni ha aado yacni calooshi waa gaajoonaysa waa alam markaad wax cuntayna maxaad heshay macaan baad ladaad heshay shahaawatulfarjigii aad baa markaa wuxuunbaa u mamanaado naagtii u baahnaa markuu u tagana muxuu helay laduu helay yacani ri'aasadii iyo xubu ri'aasadii ila qaar baa ilahay ku imtixaanay maxay xubu ri'aasada qudhadi waa lado oo qalabe iyo qahri iyo waxbuu ka baqaya intaaso inta waxle waa lagu soo geliyay luqday laakiin marka uu baktiga ka dhigo cadowgiisa bannaanka u tuuro ladaya macaan buu jiji ku jifa waa ka markaa dhacaydsaday ladada wacankaas ku leeyahy alkhaash min alam alam iyo dhib oo laga fara badan tahay markaa waqiila qiil wuxuu le hiya iyadu idraakulmulaa'imi yacni wixii cuntamayey haleelkeed weeye oo mulaayimka waxaa la yidhi almunaasibu liabci almuwaafiqu lahu wixii maaragta abci munaasib u ah ayaa la yahaa maxay mulaa'im la yahaa walxaqu xaqu ana alidraaka haleeku haleelku malzuumuhaa kii laazimayay weeye ladada ee ma aha nafteedii maaha wayuqaabiluhaa ladadii waxaa qaabilaya aqwaashaa saddexdaba haddaad eegto alalamu baa qaabilaya oo lado waxaa qaabilaya waa un alam wamaa tasawarahu alcaqlu imaa waajibun aw mumtanicun wamaa aladii kii tasawarahu uu suuraysto tasawarahu uu suuraysto alcaqlu caqligu uu suuraysto imaa waajibun buu ahaaday aw amase mumtanicun mid reebtoon buu ahaada mustaxiilkii weeye aw amase mumkin buu ahaaday saddexdaasun bay noqonaysaa wax allaale wixii la suuraysto wixii la suuraysto o dham waa saddex mid ka bix maayo imaa waajib oo mumtanic oo mumkin lianna daatahu shaygaa la suuraystay ee mutasawirkaa daatadiisu ima an taqtadii inay keento wujuudahu joogitaankiisa fi lkhaarij khaarijka inay joogaan wixii la suuraysto aw amase cadamahu cadamkiisa la'aantii la suuraystooo macnaha aanu khaarijka joogin waa mustaxiilka laakiin digniga u joogo aw amase laa taqtadii aanu keenayn shay-an midnaba aanu keenaynoo wujuud iyo cadamtoona aanu keenaynin oo taasina markay noqonaysa mumkinkii marka ka horreeya waa waajibkii waajib lwujuud aani waa mustaxiilka mumtanicii aalidkan oo laa taqtadii shay-anna waa mumkinkii oo mumkinku marna cadam buu iska noqdo la baabi'inaya marna dee waa la keenaya waad garat soo maha marka waa saddexaasun mid waajib lwujuud allahumba keligii jooga mumkin lwujuud oo waxaa weeye makhluuqa la abuuray mustaxiil mustaxiilka marka caqligun baa suuraysta caqligaa waxaad ohan kartaa maalan caqligaa keenaysa laba ilaah oo adduunkan maamulaya caqlu meeshdanu iska adaa soo maha lakin dee malaha sax maaha wax maarata meel jooga maaha khaatimatun ay haadii tani khaatimatun weeye waxoogaa cilmu tasawufka iyo waxbuu ka yar hadlayaa tarbiyada xaggeeda waxoogaa hadalla macaano fiicanna oo ku jiraan awal waajibaat waajibaadka u horreeya almacrifatu weeye garasha weeye ilaahay la garto wa qaal ustaadu abu isxaaq alisfiraayini wuxuu leeyahay annadaru faker weeye almu'addi ku gaadhsiinaya ilayhaa macrifada ilaahay oo la garto nadar ku gaadhsiinaya fakerka weeye wax u horreeya waajibka ah walqaadi abubakr albaaqilaani wuxuu leeyahay awalu nadari yani nadarka u horreeya weeye fiirada u horraysa ayaa waajiba fakerka u horreeya wa ibnu fawrik iyo imaam ulxaramaynna waxay idhahdeen shayga waajibka u horreya qofka ku waajiba waxa weeye alqasdu qasad ila anadari nadar iyo faker iyo maskaxda in laga shaqaysiyo loo qasto wiyo ilaa toban qowl bay qaarkood u kala saaraaneen ka hore un ka qabso waxaa ugu waajib waxaa weeye faclam annahu laa ilaaha ila allah ilahay in la garto ilahay la ogaado ilahay la rumeeyo tawxiidka shahaada lagu dhawaaqo diinta waa diin alfitra umirtu aan uqaatay annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila allah salafka caynkaasi baraya marka in waxa u horreeye qofka waajibka nadar maaha iyo waxyaabaha moogtahay khusacbalaadka ee maaratay mutakalimiintu ay nagu wareerayaan marka u horreysa waan fikertaa kuleeyi samawaadka yaa abuuray dhulka yaa abuuray cinka yaale maskaxda ka shaqaysi dad doonto shaki baa ku gala marka qaarkood waxaase maaragtay maanta hadda kugu daalinaya asalka salafki waxay lahaayeen wax u horrey qof ilahay inu garto rabbigii oo tawxiid ku dhawaaqo weeyaan kullu khayrin fi itibaaci man salaf wa kullu sharin fi ibtidaaci man khalaf kaa kaga bax wadunnufuusi wadunnufuusi wadunnafsi nafku waa u saaxiibkaa nafti alabiyati xumaanta diidaysay yarba-u way kor noqotaa biha ay bilmujaahadati bay la kor noqotaa can safaasifi lumuur umuuraadteeda xunxun bay ka kor noqotaa wayajnaxu dunafsigaasi wuxuu ishaabihaa ay bisaabi mujaahada ilaa macaaliha yani waxyaabaha umuuraha teeda sarsaraysa halkan marka wuxuu ka gelaya tarbiyadii oo nafsi abiyada ahayd oo taaba ila alculuw inay maaragtay ilaahay janno ka hesho iyo aakhiro iyo khayr wixii ka hoose o dhan bay abi ku diidan tahay nafta caynkaasi waxay ku kor noqonaysaa mujaahada oo ay nafta markaa toosiso oo ay wixii xumaayona ka dheeraato oo adduunyada ay wax liidata ka dhigto low kaanat iddunyaa tasinu cinda allaahi janaaxa bacuudatin maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa halkaasuu dhigay marka adduunka ladunyaa ahwanu cala allaahi min haada ata markii neef awalba dhagayaraa oo dhagayaraa oo haddana baktiyey baa xaggaa loo jiiday balkaa warkaa wax ma ku qaadanaysaanoo ma rabtaan maya ilaahay subxana wa taala adduunyo oo dhan taa uga liidataa ladunya awanu cala allahi min hada calaa axadikum mid waa bakti markoona waa dhagayaraa maarata waana liiti waa bakti taas oo dhan addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha ilaa dikru lahi wamaa walah marka waxaa weeye naftii abiyada ahayd mujaahado ayay kaga kor noqonaysaa safaasif alumuur maxaa la yahada safaasif alumuur safaasifku waxa weye sidiisaba waxaa la yahada sifsaaf alamru alxaqiir walradiib aa la yihahdaa asalkuna waa diddu alcaali waxaana sifsaafku ka yimi marka daqiiqdaya la haadiyo waxa duure ee habaaga ee meeshaa raaca aanboor markuu kaco waxaasaa sifsaaf lay asalkiisa luqada waxaan macno lahayn xaqiran in allaha yuxibu macaali alumuur wayrku marka waxa weeyaan kibirka ayaa sifsaafkiya waxaa la yahay qadobka xiqdiga xasadka akhlaaqda xun ee dulqaadyaraanta waxaasoo dhan baa safaasi umuura waa ka kor noqonaya markaa ninkii fiicnaa ee nafsi rabaynayey wuxuuna u kor noqonaya ilaa macaaliyaha akhlaaqdaas tawaaduca sabirka maxaan ku dhahay salaamat albaatin qalbigiisoo camiran zuhdiga iyo taqwada akhlaaqda wanaagsan ina allaha yuxibu macaali umuur taasaa la yihahda waayo ibnu cabdillahi mubaarak baa waxaa loo yidhi man ilmuluuk qaala azuhaad boqorradu waa nimanka zaahidiinta waasaa boqorraa buu yidhi markaase wuxuu leeyay ninkan maaragtay ciraaqigu liannahum malakuu anfusahum walam tastacbidhum dunya naftooday gacanta ku dhigeen adduunyadiina may dullaysan raggaasaa muluuga de marka ninka nafsa ka adag ee nafsa gacanta ku dhigay ee akhlaaqda ku toosiyay wanaagsan ninkaasaa boqor ah waman carafa rabbahu tasawara tacbiidahu wa taqriibahu waman axadka carafa garta rabbahu rabbigii garta oo sifaadkiisa iyo asmaadiisa inuu ilaahay keligiiyo ilaa xaqa iyo ka maamulaya adduunka muncimka inuu yahay adda addoon khaali makhluuqa aad tahay muxtaaja aad tahay waman carafa rabbahu rabbigii qofka garta tasawara waa suuraystaa waman carafa qof garta rabbahu rabbigii garta tasawara waa suuraystaa tabciidahu fogaynta uu fogaynaya addoonkiisa ayuu suuraystaa wa taqriibahu dhowaynta addoonkiisa dhowaynayuu suuraystaa oo koore fogaynta uu fogaynayo baadinimo uu ku fogeeyey buu suuraysanaya dhowaynta kanuu soo dhoweeyey oo hanuun uu ku soo dhoweeyey buu suuraysanayaa fakhaafa marka fakhaafa markaa waa cabsadaa fakhaafa waa cabsadaa markaa ciqaabo buu ka cabsadaa waraja waa rajeeyaa hawaaba buu rajeeyaa fa asqaa waa raariciyaa dhegtiisa ee alamri iyo wanahyi amarka iyo nahyigu dhegtiisa u raariciyaa oo fartakaba waa ku dhacaa ma'muura wix la faray buu la yimaadaa wajtanaba waa dheeraa manhiyahu wix laga reebo ka dheeraada fa axabbahu wuu jeclaadaa mawlaahu mawlihiisu allihiisaa jeclaada fa kaana mawlihiisu wuxuu ahaadaa samcahu maqalkiisa u ahaadaa wa basrahu araggiisa u ahaadaa wayadahu gacantiisa ayuu ahaadaa allatii gacantaasoo yabdishu bihaa uu markaa ku xoogaysto wax ku qabto watakhadahu wuxuu ka yeeshaa markaa yacni maaragtay weligiisu addoonkiisu weliyan buu ka yeeshaa yani watakhadahu rabbigii baa wuxuu ka yeelanaya weliyan ka yeelanaya in sa'alahu hadduu su'aasho acطaahu waa siinaya wain istacaada hadduu maangala bihi isagana acaadahu waa magangelinaya markaa kaasaa caarifkii ah ninka ilah yaqaan ninka ilaah yaqaana qofka garta asmaada ilahi iyo sifaadkiisa oo mucaamalaadka ilaahay subxaanahu wa tacala makhluuqa uu ku suula mucaamuleeya u maamulayo o dhanna rumeeya akhlaaqda xunna naftiisa ka dahira ilaahay albaabkiisa in badan gargaraacda oo yani maxaanku rabbigii dalba qofkaasi waa qofka caarifka ah alla yaqaanku waa ka oo ninkaasi marka uu ogaado ilaahay inuu addoonka lumiyo oo addoonka inuu hadeeyo waxaa weeyaan markaas wuxuu samaynaya ilaahay buu ciqaabkiisa ka baqaya hawaabkiisuu rajaynaya amarka ilaahay iyo nahyiga ee uu midna ku dhacayaa oo ma'muurkiiya shaygii lays amrayey nahyigina ka dheera ilahayna marka waa jeclanaya xabbahu mawlaahu oo markaas wuxuu u noqonayaa dee waa sida xadiidku waa mogti man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi wamaa taqaraba ila cabdi bimili ma aftaradtu calayh ila akhir xadiid kuntu samcahu la yasmacu bih wasar ila akhiri noqona wadaniiu lhimmati himmadiisu kay hoosayso laa yubaali uma aabba yeelo yacni waxay naftiisu ugu yeedhayso muhlikaad ah iyo waxaa dhowaansha ilaahay qof soo dhowaynaya iyo cid la fogaynaya waxbaa waxaasoo dhan uma aabba yeelo oo fa yajhalu jaahil ayuu noqdaa fowqa jahli ljaahiliina kuwa jaahiliintaa jahligooda korkii buu noqdaa kaasi wayadkhulu wuxuu galaa taxta ribqati almaariqiina kuwa daacadii ka baxay mareegtooda ayuu hoos galaa qool buu dad ugu jira kaasi dheg marka qofka maaragtay daniiulhimma daniiulhimma waxa weeyaan waa ninka hadii goor safaasif alumuur meelaha hoosoo mu ka shaxaa meel hoosoo akhlaaqda xun imaa xaqriga iyo urxumada iyo xasadka iyo hoos buu waxu eegaagaa hadii goor waxuu ninka walaaqanayaa ka noocaasi korba uma kocba oo markaa naftan meesha ku socotay halaaggii la marinayo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowaanshaa u dhaweynaya rag dhaweeyey arrimahaasoo dhan ba nin ujeeda maaha marka wuxuu ku sugan yahay jahal jaahiliin wuxuuna gelayaa nimanka daacada alla ka baxay ribqadooda iyo qoolkooda iyo mareegtooda ayuu hoosgelaya halkaasaa qool buu ku xidhan yahay waxay yidhahan culammadu ina alkhisiisa man baaca diinahu bidunyaa ninka liitaay waa ninka diintiisa adduunyadiisa sistay wa akhasu alakhsaa'i yacni kuwa xununka ugu sii liitaana man baaca diinahu ninka diintiisa ku iibshay weeye bidunyaa hayrihi adduunya ninka ilay ku gaday faduunaka salaaxan aw fasaadan wa ridan aw sakhatan wa gurban aw bucdan wa sacaadatan aw shaqaawatan wuu kula dardaarmay imanka sheekhu wuxuu leeyahay faduunaka qaado ayuhalmukhaata qofkii oo lala hadlayaa markaad garatay caaliyulhimma iyo daniyulhimma markaad kala ogaatay qaado salaaxan hagaa qaado wa ridan raalli ahaansha qaado aw amase fasaadan fasaad qaado wa sakhatan cadho qaado wa gurban dhowaansho qaado aw bucdan fogaansho qaado wa sacaadatan liibaan qaado aw shaqaawatan ayaan darro qaado haddoo xumaatana waa laguu cadhoonaya yacni maaragtay ma dhowaansho qaado oo haddaad dhowaatana oo ilaahay u dhowaato subxaanahu wa tacaala liimaan baad helaysaa ama fogaansho qaado ayaan daraa kuu dambaysa wakaa waidaa khaطara laka amrun fazinhu bisharci waidaa khaطara hadduu ku soo dhaco laka adiga amrun amri hadduu kuusoo khaatir hadduu kugu soo dhaco qalbigaaga ku soo dhaco khaatir yani khaطara laka amrun amrin hadduu kugu soo dhaco oo qalbigaaga wax ku soo dhaco fazinhu shaygaa ku miisaan bisharci sharciga ku miisaan waxaa qalbigaa ku soo dhacay saddex buu markaa u qaybinayaa mid uu ku gadaa dhigo haddii kii laga shakiyey mar dambuu ku iman doonaa fain kaana hadduu yahay markaa shaygaa khaatirka qalbigaaga ku soo dhacay ma'muuran bi ma'muuran shay la isfaray hadduu yahay fa baadir u degdeg samayntiisa oo shaygaa qalbigaa ku soo dhacay shay la isfaray wey ama waa waajib ama waa mustaxab markaa u degdeg buu ku leeyahy waayo ilhaam ilaahay xaggiisa kaaga yimi ama malag baaba wuxuu neefkugu af wuxuu qalbigaa ku afuufay waa khayre hore ugu dhacaa buu ku leey arrinkaas fa innahu kaasi min araxmaan allah raxmaanka xaggiisu ka yimi oo allah kuu naxariistay oo qalbigaagiiba khayr lala doonay waxbaa qalbigaaga wanagsan lagu soo riy fa in khashiita haddaad ka cabsato wuquucahu ku dhicitaankiisa laa iiqaacahu yacni isku riditaan samada calaa sifatin sifa aad ugu dhacda haddaad ka cabsato sifadaasoo manhiyat in layska reebay waa sida riyaa iyo istus iyo cujb iyo falaa calayka iyo falaa ba'sa calayka waxa dhibi korkaaga ma saara ee la soco arrinkaa wuxuu leeyahay marka haddii aad ka cabsato adoo wixii markaa camalkii samaynaya oo shaqadii ku dhex jira oo camalkii ku dhex jira haddaad ka cabsato sife manhiya iiqaac iyo wuquucu ku kala duway wuquucu muxuu yahay wixii adigoon markaa ku talagelin baa naftii cujbi iyo istusiyo waad isla dhaygagtay oo markaa waa isu riyaaqday meeshaad wax ka dhaadhicinayso markaa sife manhiyaa haddaad ka cabsato inaad ku dhacdid falaa ba'sa calayka u dhuuji xadhigo halkaa ka sii wad wax dhiba ma lehee yaan shaydaan kaa tuurin oo odhan waxaa lagu odhanaya istus buu ku jira fudayl ibnu ciyaad wuxuu odhan jiray alcamalu liajli nnaasi shirkun wa tarkulcamali liajli nnaasi riyaa ha u joojin ha u joojin oo waxaa mararka qaarkood shaydaanka wasaawis kugu soo ridaya wasaawis buu kugu soo ridaya imaamu nawowi wuxuu leeyaha soo guurinaya halka kan walow fataxa alinsaanu calayhi baaba mulaaxadati annaas waalixtiraazi min tataruqi dunuunihim albaatila la afsada calayh akharu abwaabi alkhayr qofka haddii uu isu furo baabkaa daymada dadka iyo iska dhowridooda armaa saa lagu maleeya armaa riyaan uga jeeda loo maleeya armaa maaragtay waxoogaa lagu danniya baabka haddaad isku furto abwaab badan oo khayra ayaa ka fasaadiyay qofka wadayaca calaa nafsihi shay-an cadiiman min muhimaati iddiin naftiisa wuxuu ka lumiyey wax badan oo muhimaadka diinta ka mid a walaysa haadaa ariiqu alcaarifiin dadka allayaqaanka waddadoodii ma aha walaqad axsana man qaala wuu wanaajiyey ninkii yidhi siiruu ila allaahi curjan wamakaasiira walaa tantadiru sax idinkoo laangalayaal ah oo dhaawacan xagga alla u socda waayo sax iyo caafimaad ha sugina fa inna intidaara saxa bataala wey halkaas meel u socda ma garate yacanii adoo curyaana laangadha'a ama jajaban hore u soco macnaa wuxuu ujeedaa adoo waxoogaa wax kaasi yihiin oo isla armaad maaragtay aan camalu kaa saxnayn oo aad armaad wax u jeeda kale arrimaada ujeeda soco oo camalka khayrkaa samee ay curjan iyagoo laangarayaal iyo jajaban socda buu ku leeyahy waayo haddaad tiado waan isagaajinayaa shaqado dhan baad joojinaysa marka oo tanna waxaa lagu leeyay manaa riyaa baa ku jirta tanna waxaa ku jira ku dhammaatay marka waaye wuxuu uhi waxtiyaaju istikfaarinaa dembi dhaaf weydiisashadeedu baahideeda ilaa istikfaarin ayada nafteedu istikfaari dembi dhaaf u baahan tahay laa yuujibu waajibin maayo tarkal istikfaari istikfaarka in laga tago waajibin maayo islaantii loodhan jiray raabicatu cadawiya raabicatu binti ismaaciil umulkhayr oo taabiciyad ahayd islaan cibaado badan ahayd islaantaasaa warkaa laga soo guuriyey oo odhan jirtay istikfaarta aan istikfaarsanayna iyada nafteeda waxay u baahan tahay in laga istikfaarsado axyaa culmudiinka hazaali wuxuu leeyahay uma jeeto raabicatu buu ku leeyahay tadumu xarakata lisaan bilistikfaar carabkaad dhaqdhaqaashada astakfirullah ad leedahay arrintaa ceebayn mayso min xaysu innahu dikrullaahi maya bal tadumu gaflat alqalbi meel bay tooganaysaa la soco macnaha maaha in lagu leeyahy istakfirullah qofka waxaa dhici karta marka qaarkood subxana allah subxana allah inta qaar baad subax iska haysto oo wardinayo oo qalbigooda meel kale ku jiraa badi marka adigoo haafil ah qalbigaa haafil yahay ood carbaha dhaqdhaqaashada subxana allah subxana allah subxana ad leedahay taasaa waxay u baahan tahay bay tihi islaantaas islaan taqwo badan bay ahayd baa la yidhahdaa waad hadaladeedu waxaa ka mid idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu aladii fawqa turaabi turaabu hadalladaas rag haddiiba ilah xaggaaga adigu aad iga ficnaato aad aqbasho waxaa kaa dhulka korkiisa yacni maaragtay hadday dadka odhan bay caroodaan iyo waxba igama gelin waayo dhulka korkiisa waxa saarani waa ciid weeyaan qof adigu cibaado badan bay daliya way marka wuxuu leeyahay halka kan iyadu markaa saaxibuulixyaagu wuxuu leeyahay uma jeedo inay leedahay ha istikfaarsanin oo mar haddaan qalbigaagu joogine ee inaad mar kastaba iska waddo way fiicanta waad wadaysaa uuna qalbiguba ha maqnaadee laakiin wuxuu leeyahay qalbiga dawe oo qalbigaaga iyo carabku ha isla socdo halkaasi kaa magaysa taasi wuxuu leey markaa arrintaasi keeni mayso istikfaar in laga tago carabka ka wad laakiin qalbigaana hagaaji weeye macnuhu wa min hama min ajli daalika qaala sahrawardiyu wuxuu yidhi icmal camal fal wain khifta alcujba cujbiya isla weyni baad ka baqdideen mustakfiran xaalaad ta mid dembi dhaafa la weydiisanaya minhum aan cujub ka weydiisanaya oo taa macnaheedu wuxuu leeyahay yacni haddaad doonto cujbi iyo waxyaabo noocaasiba ku soo dhuunteen oo aad ka baqaysid talo armaabo wax kale aad maarat isla dhagaagtaa laakiin istikfaar dembiga alla ka weydiiso oo hore u soco wain kaana hadduu yahay waa kii labaad baan filaya wain kaana hadduu yahay khaatirkii man hiya shay la yska reebay hadduu yahay wixii qalbiga ku soo dhacay fayaaka iyo wayaaw baan ku kala digaya ama fayaaka iska jiraan tafcalow inaad samayso fa innahu kaasi min ashayطaani shayطaan xaggii buu ka ahaaday fain milta haddaad u leeahato samayntii faاstakfir lah alla subxana wa tacala dembi dhaaf weydiiso oo haddii waxoogaaga qalbigaa ku soo dhacay uu yahay maxaanku dhahdaa shay manhiya hadduu yahay arrintaasi waa min ashayطaan haddiiba xitaa aad samayso oo shayطaan kugu ridana markaa u soo degdeg oo dembi dhaaf u noqo wاladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu اllaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila اllah wakalim subxana wa tacala wa xadiiu nafsi xadiidu nafsigii naftu waxay ku sheekaynaysa maa lam yatakalam intaanu ku hadlin oo mase yacmal aanu samaynin iyo walhamu hamigiiba maqfuuraani labadaas lolaba dhaafo weeyaan loola dhaafay oo qofka loo dhaafayo oo maxaanku dhahan loo haysanin weeye xadiidu nafsigu waa waxyaabaan khaadirka qofka ku noqnoqonaya oo shan maraaxil bay soo martaa shan qaybood weeye waxaan qofka ku soo dhacaa macsida qalbigaa ku soo dhacaysaa waa shan nooc bay noqonaysaa midunbaa laysu qabtaa shantaa shantaa midunbaa laysu qabtaa wuxuu ku jamciyey maraatibu اlqasdi hamsun haajisun dakaruu fakhaatinu faxadiidu nafsi faاstamica yalihi hamun wacasmun kulluhaa ruficat siwa alakhiiri fa fiihi اlihmu qad waqaca marka waxaa weeyaan ta u horaysa haajis baa la yihahda alhaajis haajis oo wuxuu markaasi kuu soo maray ku soo martay ijmaacan lagu qaban maayo ficilkii cabdiga maaha oo wax waarid oo soo dooray khaadir baa ku xigaa oo wuxuu nafta lagu sii yardaayo jarayaanoha isna waa marfuuc nafta lagu sii yardaayo wixii ku socota koow xadiidu nafs waa taradudka ma samaysa mise ma samaysid ina laa tajaawaz liummatii maa xadatat bihin anfusahaa maa lam tatakalam aw tacmal tal waxaas waxaas waa taradud ma yeela ma samaya ma iska daaya alhamu waa ficilka loo qasto man hama bisayi'atin falam yacmalhaa lam tuktab calayh laguma qoro alcazmi baa ku xiga u dambeeya alcazmu kalayso haysta weeye aahi siwa alakhiiri fafiihi limu qad waqaca waa kuguleeyaado waa casmiga waa qasadka mu'akadka oo isagu wuxuubaa rabaa wixii waanu gacan ku hayne markay kuu suuro gasho kaba libiqsan maayo oo ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa faalqaatilu walmaqtuulu fi naari qiila yaa rasuul la hada alqaatilu famaa baal maqtuul qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi ninka seeftuba ka hor martee isba halka sheeko uma imanin iyo booqasho inuu kow ka siiya dadka ayuu u yimi wain lam tuicka alammaaratu fajaahidha wain lam tuicka haddaanay ku ateecin naftaadu alammaaratu nafteeda maaratu xuma faridda badnayd haddaanay ku adeecin fajaahidhaa nafta la jihaad wujuuban markaa ula jihaad si ay ku adeecdo fa in facalta haddaad samayso wixii khaatirkii qalbiga ku soo dhacaya xumaha fa tub toobadkeen oo waxaa ka dulkac buu leeyahy oo naftii hadday markaa waxa weeyaan macsidii inaad ka fuqdaa la doonaya waxaa weeye wuxuu leey in lam tudic fii tarkiha alammaara fajaahidannaha washunna alghaara buu lehay suyuud markuu nadminaya yani haddii aad aanay ku adeecin bu yidhi tarkiga amaaratu bisu inay ka tagta hadday dido ku adeeci weydo waxay ka tagtay kugu adeeci weydo fajaahidannaha naftan la jihaad washunna alghaara duulaana ku kaalabixi buu leey nafta nafta duulaan ku kaalabixi oo baashu yaan cidla kaa helin saasuu leeyahy waayahay marka waxa weeyaan hamigii yani markaa wuxuu noqonayaa waa in lala jihaadaa markaa naftii oo haddii xumaad samaysana markaa in la toobadkena meesha imanayso fain lam tuqlic liistildaadin aw kasalin fatadakar haadi maladaad markaa dawadiiba kuu sheegay hadda haddii markaa nafti kaa adkaatay oo macaasidii kugu ridayso macaasida noocyada tay kugu ridaysa iyo bal qaabka aad isaga fujin lahayd iyo qaabka aad isaga dawayn lahayd buu kaala hadlaya wuxuu ku leeyahay fain lam tuqlic yacni haddaadan ka fujin macaasida iyo xumaa haddaadan naftii ka fujin waa liistildaadin macaansi ay macaansanaysa daraaddeed ayaad uga fujin kari weyday oo mase kasalin wahasi ay wahsanayso xumaa ay maarata iskaga dhex jirto ayaad ka fujin kari weyday fatadakar xusuuso haadima aladaat macaangooyo xusuuso iyo wafaj'at alfawaat tegitaanka kadisadeeda oo dee haddii mawdku yimaado towbaddii markaa waxaa tagtay markaa waxaad haddii ay noqoto waxa kan aad macsida nafta aad uga saari kari weyday inay macaansanayso wixii saa ugu maman tahay ama kasal iyo wahsi ay ugu jirto waxa weye laba shay baad xusuusanaysa ku dawaynaysaa geeridii geeridii naf yahay waad aragtaado waxaan xumaad ku dhex jirto waxaa kaa soo goynaya macaangooye akiruu min dikri haadima aladaat waa kala soo goy badiya macaangooyaha markaa kaasaa kollay ku sugayee naf yahay in badan baad waxaan igu waday waxaan in badan baan ku dhex jiray maaragtay meel xun baad igu sii waddaa waxa hadhay un waxa weeye waxaanaad macaansanaysa xumaanta ah kii goyn jiray inuu yimaado unbaa ku hadhay miyaa ku yeeli maayo marka taa ku qancay marka nafti waxaad kaloo ku qancaysaa inay tegayso fawaad oo toobaddi inay tagtay dee markaana fujaatulfawaad baa soo baxay marka naftii dhimaato toobadmi meesha imanaysa toobay tagtay kaasi waa marka maxay tahay waa marka waxaad uga fujin kari weyda nafti istilaad ay tahay aw liqunuutin aw mase lam tuqlicin lam tuqlic haddaadan fujin oo naftii xumaa ka fujin maxaad uga fujin kari weyday waa liqunuutin quusasho ay naxariista ka quusasho markay macaasidii badatay buu leeyay maxaan iska soo qabtaa rugmadayba e naar mooy maana wax kalaba leh haggaan joogaa nin qaawani bmaaan jira nin qoyani dee iskama dhawro baa arrinkiisu maraya haddii qanuud iyo quusasho ay tahay fa khaf ka cabso maqta rabbika rabbiga cadhadiisa ka cabso wadkur xusuuso sacata raxmatihi alla subxaana wa tacaala naxariistiisa waasicnimadeeda xusuusabuu ku leeyay oo tanna waa nooc kale oo waxa weeye sababta markaa diidday qofkani inuu ka foqo macaasidii baa waxay tahay quus baa timi iyo ya'si naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ka quustay taasina dee wax bannaan ma aha walaa taqna walaa maxay ahayd yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican baa la yidhi lallahu afraxu bitawbati cabdii min rajulin adalla raaxibatu biardin waa kii xadiiskuna aha waayo marka wuxuu leeyahay hadday xagga qunuudka iyo arrintaa tahayna waxaad ka maarata waxaad ka cabsataa cadhada rabbiga iyo allaha inuu alla ciqaab weyn yahay waxaan xusuustaa ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa waasica wa acrid waxaad u bandhigtaa naftaada atawbata towbaddii unbadhig wa maxaasinahaa towbadda wanaaggeeda unbadhig wahiya towbaddiina annadamu yacni qoomamo weeye watataxaqaqu waxay ku dhowowdaa maaragtay towbaddiina biliqlaaci ka fuqitaan macaasidii laga fuqo iyo wacasmin goosasho calaa an laa yacuuda inaanu u laaban macaasidii inuu goosto iyo wa tadaaruka mumkini tadaaruki haleel uu haleelo wixii suuragala in la haleelo taas ayay towbaddii noqonaysa sheekhu markaa raximahu llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu u galay marka towbaddii oo naftaada toobadda ubadhig buu ku leeyahay oo wuxuu ku leeyahay markaa shuruuddii iyo ay lahayd iyo arkaanteedii buu ka hadlayaa oo arkaanteedii waxaa ka mid a waxa layaha nadaamu oo qofku macaasidii uu sameeyey inu ka qoomamood alla maxaa waxa ii geeyey maxaan saawu yeelay waxaa la rabaa iqlaac iyo kafuqitaan dembigii laga tago waxaa la rabaa in la goostay aan loo noqonin wixii suuragala haleelkiina in la haleelo oo haddii qadaf uu qofku sameeyey inuu gaadho yaha warwaykan waan ku qadfay oo ciddii dhaxal kale ay u tago hadduu qolo wax ka dhacay oy dhinteen ciddii dhaxal ilaa akhirihi oo ciddii uun markaa u tago musaamaxa ka doono ciddii wax u geystay wa tasixu walow bacda naqdihaa wa tasixu way ansaxdaa towbaddii walow bacda naqdihaa markuu buriyo kadib baa can dembin dembi uu ku buriyo kadibba ha ahaatee walow sagiiran walow kaana haba ahaatee dembigahay sagiiran mid yar maca alistraari israar iyo lajirhkii israar iyo adkaysi miceedna lala qabo calaa dam calaa aakhara calaa dembin aakhara midkaa la israarayo walow kabiiran walow kaana habaada kaa la israaraya kabiiran ha ahaado cinda aljumhuur qowl jumhuur haddaan qaban halkana waxaa weeye toobadii buu ka hadlaya toobaddu way ansaxaysaa buu leeyahy lakiin saddex qodob buu ka hadlay saddexda qodob waxay tahay toobaddii haddii xitaa qofku intuu toobad keeno dembigii haddana ku noqdo oo dembi ku buriyo oo dembigu ka toobad keenay dib ugu noqdo toobaddii hore ma ansaxin mise ma ansixin haa ninkii dembi buu samayn jiray waxbuu xaban jiray xantii buu go'aan ka qaatay inuu iska daayo faruu kala baxay midduu saasaa naftiga ku riday haddana dembigaa dambe uu markaa toobaddii ka noqday ee la yihin camalkii intii hore ma u jirtaa mise waa ma jirto waa jirtaa tii hore waa ku jirtaa haddana tan ka dambe ka toobad keen taas waa qodob oo maa asarra man istakfara walow caada fi lyawmi sabciina mara waa daciif laakiin macnahaasoo kale bay u keenaan waxaa ka mid a toobaddii sakhaa'irta inay waajibtay in laga toobad keeno sida kabaa'irtoo kale abu haashim iyo nimankii muctasilada ahaa ayaa iyagu taa diidan waayo qodobka saddexaad waxaa weeye toobaddu inay ansaxayso isagoo qofkii dembi kale musir ku ah waayahay waxna wuu xaday waxna waa xantay labadaasaa isla socda xantii buu ka toobad keenay tuugadii kama toobad keenin xantada waa la aqbalaya toobadeedii toobaddii xanta uu toobad keenay waa la aqbalayaa xadiistii tuugadii uu xadaya watayna waa loo haystaa marka macnahaas ayaa markaa halkan uu ka hadlay saddexda qodob uu ka hadlay wa in shakagta xaggii khaatirka labuu kuu soo sheegay tii saddexdu wata wa in shakagta haddaad ka shakido khaatirkii ama amuuru shay lays amray miyaa ama manhiyun shay layska reebay miyaa fa amsi ka joogso oo inaad shaygii nahyigaa ku dhacda baa suuragala ee ka joogso wa min hamma ay min ajli daalika arrintaa darteed oo ka joogsiga ah ayaa qaala aljuwayniyu abu maxamed aljuwayni wuxuu yidhi filmutawadi ninkii weysaystay yashuku xaalu ka shakiyayo tobadii xanta uu toobad keenay waa la aqbalayaa xadiistii tuugadii uu xadaya watayna waa loo haystaa marka macnahaas ayaa markaa halkan uu ka hadlay saddexda qodob uu ka hadlay wa in shakagta xaggii khaatirka labuu kuu soo sheegay tii saddexdu wata wa in shakagta haddaad ka shakido khaatirkii ama amuuru shay lays amray miyaa ama manhiyun shay layska reebay miyaa fa amsi ka joogso oo inaad shaygii nahyigaa ku dhacda baa suuragala ee ka joogso wa min hamma ay min ajli daalika arrintaa darteed oo ka joogsiga ah ayaa qaala aljuwayniyu abu maxamed aljuwayni wuxuu yidhi filmutawadi ninkii weysaystay yashuku xaalu ka shakiyayo an yaqsulu aalidatan ma maydh maydhigii saddexaad am raabicatan mise waa mid afraad laa yaqsulu maydhi maayo wuxuu leeyahay yacni maaragtay ninkii hadduu ka shakiyo waxaan qalbiga ku soo dhacay oo waxaani ma shay lays amrayba mishe waa shay layska reebay waxaa la leeyahay ka joogsado juwayni markaa tusaalaha uu keenay waxa weeyaan qofkii meydhila gacmaha saddex jeer la maydho unbaa markaa dee sunnihiiya lagamana badin karo oo marka shanaad waa manhi markaa saddexaadna waa ma'muur oo waa sunne waxa weeye yaanu samayn markaa nahyigii ka joogsada wa kullun waaqicun biqudrati illah wa kullun mid kasta oo khayr iyo sharba ah wax alla waxay dhacayo shayr iyo kharba ah waaqicun mid dhaca weeyaan biqudrati illahi ilaah qudradiisu ku dhacaya wa iraadatii doonistiisa wa huwa alla khaaliqu khaaliqu kasbalcabdi ay maksuubalcabdi addoonku wuxuu kasbanayo kii abuuray weeye alla subxaanahu wa tacaala qadara lahu waa u qadaray qudratan awood hiyo qudradaas oo istidaacatahu yacni tabartiisi iyo karistiisiia taasoo tasluuxu u subata lilkasbi kasbasho laa lilibdaaci wax abuurse aan samayn karin iyo wax dhalin laakiin waxbay kasbaanaysaa faallahu alla subxaanahu wa tacaala khaaliqu weeye hayru muktasib muktasibin mid kasbada hayrkii weeye alla subxaanahu wa tacala khaaliq weeye isagu walcabdu addoonkuna muktasibun mid kasbada weeye hayru khaaliqin aan waxba abuurin markaa waxaa weeyaan qudraddii ilaahay buu halkana ka hadlado oo muctasila waxbuu radinayaa oo macnaha waxaa loo jeedaa in qofkii bani aadamka ahaa waxaanuu samaynay isaga iyo ficilkiisaba waa la abuuray wuxuu qofku qabanayana waa kasabkiisii waxaanu ka shaqaynaya laakiin wax ma abuuri karo ee waa kasab wuxuu ka shaqaysanaya qofkan uu qabanaya laakiin qudra ilaahay ku abuuray aa meeshii jirta oo waxaan ku qabsanaya ilaahayna waa allah khaaliqa ee allah wax kasbada maaha makhluuquna waa insaan wax kasbada laakiin khaaliq maaha wa min hamma ay min hunaa min ajli daalika addoonku inuu yahay muktasib uu yahay o aanu khaaliq ahayn ayaa asaxiixu qowlka saxiix waxaa weeye xagga addoonka ana alqudrata awooddii laa tasluxu ma suubato lididdayn laba iska soo horjeeda awooddii uma suubato wa ana alcajza wasaxiixu sida saxiixa ana alcajza cajzigii addoonku caajizayey sifatun sifo weeye sifadaasoo wujuudiyatun sifa wujuudiyaoo joogta sifadaasoo tuqaabilu qaabilaysa alqudrata qaabilaysa taqaabula diddayni laba isu didiisa isu qaabilaan oo kale lalcadami walmalaka laa taqaabula cadami iyo walmalaka toona aan ahayn wuxuu leeyahay halka kan qudrada waxaa la yidhaha sida saxiixa qudradii laba isu diida uma suubato oo dee ficil inay samayso iyo inay markaa aanay samaynin oo markaa dee waxa weeyaan istixaa waa ijtimaacu didayn markaa suuragal maalkaas waayahay wuxuu kaloo ka hadlay cajzigu waa sifa wujuudiya oo qudradii bay qaabilaysaadoo yacni qofkaasi markaa hadduu caajizay dee waa qudrana wuu qaabili karaa inu wax qabsada wuu qaabili karaa laakiin taqaabula cadam iyo malaka ma aha oo taqaabula cadam iyo malaka waxaa weeyaan qofkii marka cid marka lagu nisbeeyo waxaanu isagu marka horeba sha'nigiisa ahayn oo haddaad tidhaahdo aljidaaru laa yubsir aljidaaru laa yacqil gidaarku wax arki maayo dee waxa weye asalkiisuba gidaarku sifadan wax araggaa ma lahayn marka haddaad ka anfiday marka waxa weeye sax maaha dee inaad ka anfida looma baahna waxmaad soo kordhin marka taqaabul cadama malakay waxaasa yidhahdaan waxaan qaabili karan shaygaas ayaa leeda maarata saas waayahay wuxuu yidhi wa warajaxa qowmun qowm waxay raajix yeeleen altawakula tawakulkii bay raajix yeeleen oo iktisaabkii kasbashadii tawakul bay ka raajix yeeleen wa aakharuuna kuwo kalena aliktisaaba bay raajiraajix yeeleen halkana wuxuu ka ale isku khilaafsan yihiin atawakul iktisaab oo tawakulka markaa macana uga jeedaa maxay tahay qofka inu ilahay iska tala saarto oo asbaabba aanu qaadan ee cibaado iyo diintaasaan ku mashquulaya u yidhaahdo oo markaa dee cidna anugu baryi maayo cidna wax weydiisan maayo cidna maaragtay waa ku adkaysanaya waxay soo gaaraya waa caynka caynka maaha dee qof tawakul mutawakil maaha qofkan isagu markuu dee waxoogaa halka fadhiya haddana barya tegaya mashacaa tegaya wuxuu leey waa qof mutawakil ahoo waxba kasban maaya buu leeyahy haddii dhib kastoo ay soo gaadhana waa isaga adkaysanaya marka kaas baa leeya mutawakil buu leeyahy marka kasab inuu kasbado oo iska shaqaysto iyo inuu tawakul la yimaado keebaa fiican waxaa weeye rajaxa qowmna tawakula wa aakharun aliktisaaba ayay maaragtay raajix yeeleen wa haalidunka saddexaad alikhtilaafa iskhilaaf wey biikhtilaafi innaas dadka iskhilaafkooda ay ku xidhan tahay kaasaana mukhtaara buu leeyahaadoo oo qof baa tawakulkiisaasi uu fiican yahaadoo wax tasakuda la iman maayo inuu diiq risqu ku yaraado maxaan kula diba kure cidkan uu hanqal taagi maayo marka noocaas oo kalena fii xaqii tawakulkaa fiican kaan ka adkaysan karay noloshii waxaasna inuu jajaleeco waa inuu iska shaqaystaa laakiin marka horeba nadar baa ku suganoo dee marka horeba tafsiirka noocaasa in la siiya tawakulka ayaa qudhiisu hadal u baahan oo u baahan nadar u baahan oo inuu qofku shaqaysto tawakulkii aanfin mayso oo tawakulku waxa weeye ilaahay oo la tala saarto yacni asbaabtiin lala yimaado ayaa tawakul la yidhaahdaa waxa weeye ninkii hashiisa muxuu ku yidhi yaa rasuul allaahi miyaan ma miyaan sii daayaadoo waan taa saartaa mise waan xidhaa waan taa saartaa acqilhaa watawakal baa kayidhi dabar oo ilahay ina tala saaro sababtiina u qatay inanu tala saarto marka tala saarashada macnaheedu inay taas tahay marka hadalkiisa nadar bay leedahay wa min hama min hunaa min ajli daalika arrintaa daraaddeed oo kaa aynu qaadannay ah oo maxay ah ikhtilaafka dadku inay kala duwanaanayaan oo ninba xaaladiisa loo eegayo waaye qiila waxaa la yidhi iraadatu tajriidi tajriid doonisteed oo qofkii maxaanku dhahdaa uu wax allaale wixii mashquulinaya oo dhanba uu ka jeesto allahun qalbigiisa u jeediyo doonisteed maca daaciyati alasbaab asbaabtii ku yeedhaysay maceedna lala qabo oo macnaha asbaabtiina uu dee qaadanayo shahwatun shahwo weeye shahwadaasu khafiyatun qarsoon oo ninkii muriid sax maba ahaba inuu waxoogaagana yar shaqshaqaysanayo ayaabuu ku leeyahay haddana maaragtay uu leeyahay waxaan ahay anugu nin ismuujiyey oo ilaahay u go'aadoo markaa waa suufiyaha waxaa taa moogtay ninki ilahay buu u go'ay marka waa inaadan adoo wax ganacsi wax ku yarji lagaa lakin hadda adigoo le qalbiga ilahay baan ku xidhanahay oo wixii mashqu mashquulin dhan ban ka ji haddana yar hawsh ku yar dhex jira shahwa khafiyaha ku qarsoone waxbaa dadkaa wareerin bay ku leeyihin ay wa suluukul asbaabi asbaabtii oo la qaato asbaabtii yani mashquulinaysay markaa daacadda badan ka mashquulinaysay maca daaciyati tajriidi yacni inuu markaa u banbaxo alla subxaanahu wa tacaala tii ku yeehaysana micii ay tahay taasina waa inxitaadun ka soo dhicitaan can dirwati alcaliyati fiintaasaan laga soo dhaco meel hoose loo soo dhacaya taasi aa noqonaysa adoo meeshii sare markii hore la joogay maaragtay ruuxdii caaliga ahayd hoos baa laga noqdo waqad ya'ti shayطaanu shayطaan inuu yimaado ayaa la arkaa biiطiraaxi jaanibi illaahi dhinaca ilaahay subxaanahu wa tacaala isu tuurkii inuu markaa shaydaan ku yimaado fii suurati alasbaabi fii suurati taxsiini asbaabi asbaab wanaajinteed suuraddeedna uu ku yimaado aw mase bilkasali uu ku yimaado suuratu kasal iyo watamaahuni yaani mihnadaysi shaqaysasho fii suurati tawakul tawakul suuradeed yani maaragtay inuu taas la yimaada shaydaanka ayaa la arkaaba kuleeyahy halkana wuxuu ka hadlayaa waxaa wuxuu muujinaya maarata shaydaanku waa cadow oo waa dhici karta qofkii inuu rabo had iyo goor waxa ku jiro waxaan ahay inuu ku tuuro oo qalbigiisa markaa tashwiish u geliyo maalan kuwii mutasabibiinta ahaa ninkan waa mutasabib oo macnaha waxa weye iska ciyaaraysanaya waan iska shaqaystaa halkaas ku jira markaas wuxuu ku leeyahay haddaad iskaga tegaad waxaanad mar xoolaad adduunkaad ku mashquulsan iskaga tagto oo aad haddii bakurnu yahay maaragtay ilaahay keliga u goodid anwaar iyo khayraad iyo wax badan baad helaysaa hebel baa saa yeelay oo weli ilaahay buu iska noqday oo karaamaadkiisa baa saaya noqday shaydaanku moogta qulis mar buu si qaab waadnimo ku wacanayay si markaa meel xun kaa kugu tuuro markaas addoonkii waa ka tegaya arrintaas tasabubkii weli buu ka tegaya markaasu halkaa khalaawo wax lagu gelaya iska khalwaynaya amase waaba cagsiyoo kii mutajaridiintaha mutajaridiin baa la yidhahdaado kuwa iyagu ila maarata iska wardeeynaa oon dikriga ilahay waan afka ku haynaa qalbigayga ma rabno in wax kale ku mashquulina gacmahayga iyo meelkaan udhaqaana ma rabno halkaasaan ku jirraa baa kuu xodhay ilaa mataa tatrukuuna asbaab war ilaa inta baad asbaabta ka tegaysaa miyaadan ogeyn inay arrintani keeni karto inaad hadhowta baahato gaajootoo dadka barido oo markaa wuxuu dhimi kaa buraan fadhiga ka kaco bal waxoogaa waa la shaqaystaaye maarata xaggaa faraha dhaqdhaqaaji oo xaggaas samee markaa kaana wuxuu ku ridayaa isagaa xaggaas ka soo geliyay ninba meel buu kaga imanaya shaydaanku marka wuxuu leeyahay walmuwaafaqu ka la waafajiyey yabxas wuxuu baadhaya can haadayn labadaas arrin buu baadhaya shaydaanku markaa kusoo tuurayo yaa wayaclamu wuxuu og yahay macnaa dee wuu ka gudbaya markuu labadaa baadho ogaado wayaclamu wuxuu og yahay markaa baxdiga isagoo la jira annahu laa yakuunu inaanu ahan ilaa maa yuriid wuxuu ilahay doonay wax ka aan ahan walaa yanfacuna aan anfacan cilmuna bidaalika ogaalka arrinta aan ognahay inaan anfacaynin ilaa an yuriida allah alla inaa uu doono mooye subxaanahu wa tacaala halkaasu kana ku dhammaaday inta yar hadhayna kanaan ka waadan kaygu ma qorayen dambe jawaamici intaas xagga ma idinku taan sharcigu ma talbe kan waad hayso maaha adaa haysta umal mayna kar kalma haysta waqad tamma waa taam noqday buu uhi jamcu jawaamici kitaabkii la odhan jiray cilman min xaysu cilmi cilmi xaggii ayuu taam noqday oo masaa'ishiisii loo qasdinayey kitaabkan waa taam noqday buu idhi almusmicu jamculjawaamic almusmicu maqashiye buu idhi kalaamu hadalkiisa aadahan dhaga ayuu maqashiyaa dhagahaasoo summan awdan yani dhaga summi oo awdan buu wax maqashiyaa kitaabkani waxaa ku yaalla alaatii mid imanaya weeye jamcu jawaamici min xaasin ilmaxaasini ay min axsan ilmaxaasin maxaasinta yani teedii u wanaagsanayd buu ku imanayaa bimaa shay buu ku yimaadaa yanduruhu uu eegayo alacma kii indhoolaha hataa indha u furayaadoo indhoole wuxuu arkayo ayuu xitaa keen ammaanbu kitabkiis ka badiyay sheeku halkan shaarix hoose wuxuu qabanayaa yar qabqabanaya wuxuu ka soo qaatay gabay uu lahaa abu ayib almutanabi ana aladii nadara alacmaa ilaa adabii wa asmactu kalimaati man bihi samamu yani waxaan ahay bu ihi kii indhoolaha yani maaratay maara gabaygiisii akhrisiiyo tusay indhoolahan xitaa tusay buu kuley baalku meesha qiima uu ka leeyahay ya wa asmactu kalaami waxaan maqashiyey man bihi samamu mid dhagaala waxba maqlayna hadalkayga waan maqashiyey buu ku leeyahay marka isna wuxuu leeyahay waa kaasoo bimaa yanduruhu wuxuu la imanaya markaa jamculjawaamici bimaa shay buu la imanaya yanduruhu lacmaa indhooluu arko majmuucan xaalu yahay mid la jamciyey jumuucan xaalu yahay ay jaamican kaiira jamc mid yani jamcin badan uu yahay kitaabkani wax badan jamciyey wa mawduucan xaalu yahay mid la dejiyey daa fadlin fadli mid lagu dejiye u yahay laa maqduuca mid la gooye aan ahayn fadlu fadligiisi mid la gooye aan ahayn walaa mamnuucan mid la manciyeyn aan ahayn oo kii u qasdinaya hadda rabta inuu barto oo maaratay barto oo maaratay fahmana laga mancin maayo wuu fahmi karayaa buu leeyahay wa marfuucan buu ahaaday mid la kor yeeray can himami zamaani can himami zamaani yani ahlu zamaanka himadoodii mid ka kor noqday buu noqday madfuucan buu ahaaday mid la reexay oo macnaha aan cid isagoo ahlu zamaanku isagoo kale aan la imanaynin facalayka korkaaga waxaa ku ahaa ku sugnaaday buu kuleeyay yoalmukhaatab qofkii ulala hadlaya kitaabka akhrisanayow bixifdi cibaaraati cibaaraadkiisa inaad xifdido ayaa korkaaga ku sugnaaday laa siyamaa siiba buu leeyahy maa khaalafa fiiha hayrahu hayrkii wuxuu ku khilaafay oo minhaajkii iyo mukhtasar iyo kutubtii kale ee usuulka ahayd wuxuu ku khilaafay wuxuu leeyahy kuwaana yani maaragtay haw dayma la-aanin kuwa inaad markaa si gaara u ogaatid ila kutubta kale ad kelaysa wixii kale wa iyaaka yani iska jir buu yihi an tubaadira inaad u degdegto biinkaari shayin shay diidmadii inaad u degdegta iska ilaali shaygaasoo minhu kitaabka ka mida qabla ta'amuli iyo walfikrati intaadan u fiirfiirsan oo aad aadan u daymoon inaad wuxuun iska diidan iska jir wa an tadunna inaad malayso imkaana ikhtisaari soo gaabintiisu inay kuu suuroobaysana arrintaana iska ilaali fa fii kulli daratin xaraf kasta waxaa ku sugan duratun jawhar baa ku sugan kitaabkeena maquursay ma ujeedaasha qur-aanka dee waxaan lasoo gaabin karin ma jiro lubulusul baa lagu soo gaabiyey rag baa ka daba tegey lubulusul baa lasoo gaabiyey kitaabka marka wuxuu leeyahy sheekhu yani darre kastaba jawhar baa ku jirtee ma soo gaabin karti bu ku leeyahy inaad ku tacadiin fa rubamaa dakarnaa marka cilladii buu sheegayaa uu leeyahay markaa lama soo gaabin karo fa rubamaa bushi uu iska ilaahay in la bushi karo oo wax lagu sheegi karo fa rubamaa dakarnaa inaan sheegno ayaa la arkaa aladillata aan sheegno fii bacdi alaxaayiin mararka qaarkood adilla inaan sheegno oo dee shaygu hadduu matni yahayna waxba adilla in lasoo sardiyaa markaa munaasib maa waa la bushin karaa matniga adilla badan baad ku keentay maxaa kugu wacan wadaadow yani subkiio maxaa kugu wacan baa la odhan karaa markaasu wuxuu leeyahy waxaa dhici karta inaan mararka qaarkood aan adilla sheego imaa likawniha markaa tibu ka jawaabaya imaa likawniha ahaanshaheeda adilladaas muqararata inay tahay mid lagu sugay fii mashaahiri lkutub kutubta teeda caankaa mid lagu sugay ay tahay calaa wejhin weji loogu sugay wejigaasoo laa yubayinu ay laa yadaro aan muuqanay kutubtaa waa ku sugan tahay laakiin si waadixa uma sugna taasaa waxay u kalifaysaa inaan markaa adiladii ku keeno matniga aw mase liqaraabatin yacni qaraabo daraaddeed baa laga yaabaa inaan u keeno aw hayra aw amase hayri daalika taa kayrkeed oo mima iladii kii ah yastakhrijuhu nadaru nadarka iyo daymada iyo fakarku uula soo baxo almatiinu daran nadar iyo fiiro aad u xog wa rubamaa waxaa la arkaa afsaxna inaan caddayno bidikri arbaabil aqwaal aqwaasha ragga u saaxiibkaa ee sheegitaankooda inaan caddayno ayaa la arkaa oo faxasibahu lqabiyu kii muqafalka ahaa ama maxaan ku lay damiinka uu maleeyo tadwiilan dheerayn qabiga waxa la daciif alfahmi ninka fahmada xun oo maala damiinka ah waxaa laga yaaba markaa markaan asxaab badan aqwaashada sheegno inuu qabigii u malay ninkii fahmada xumaa tadwiilan dheerayn tadwiilkaasoo yu-addii keenaya ilaa malaali daalid keenaya wamaa daraa ma ogaani anna annagu innamaa facalnaa daalika arrintaa waxaan uunu samaynay liqaradin hadaf baan u samaynay qaradkaasoo tuxaraku lahu lhimamu himooyinku ay u kacaan iyo alcawaali dadka himooyinkoodu caali ay tahay ay u kacaan oo dhaqdhaqaaqaan baanu arrintaa u yeellay buu leeyahy rag inay akhristaan oo ku dadaalaan fa rubamaa waxaa la arkaa lam yakun ilqowl qowlku inaanu ahayn baa dhici karta mashhuuran mid mashhuur oo caan ah caman axad ku caana dakarnaahu aanu maaragtay aan u sheegnay qofkaanu ku sheegnay oo nidhi hebel baa saa yidhi hebel baa saa yidhi qowlkaas inaanu mashhuur ahayn baa dhici karta sida maalan dee ninkii loon jiray juwayn oo kale iyo abu isxaaq alsfiraayin iyo ay yidhahdeen fardu kifaayaha ayaa fardu caynka ka fadli badan mashhuur agtooda kamaa bay leeyihin qowlkaas marka wuxuu leeyahy hadalla noocaasa inaan sheegnaa la arkaa waa yahay aw mase kaana uu ahaado muxuu aw kaana uu ahaado cidda aanu sheegnay maxaan ku dhahdaa qowlkeeda qad cuziya ilayhi mid loogu qad cuziya ilayhi mid loo nisbeeyey aalwahmi qalad loo nisbeeyey siwaahu kayrka uu nisbeeyey baa dhici karta inay tahay yaa oo markaanu meesha qeyaxayna dee caddaynayno aw amase qaradku wuxuu iska hadlay hayra daalikaba taa waxaan ahayn oo mima iladikii ka mid a yudhiruhu uu muujinaya ata'ammulu fakarka u fiirsashadu liman axad uu ku ta'ammulo istacmala adeegsaday quwaahu awooddiisa awoodda cilmiga iyo fakarka adeegsaday uu garanayo ayna taa dhici karto baxaysu innaa jaazimuuna facalnaa daalika arrintan waan samaynay baxaysu innaa meel baanu samaynay innaa annagu jaazimuuna aanu jasminayno bianna ikhtisaara haada alkitaabi kitaabkan soo gaabintiisu mutacadirun uu yahay waanu jasminayna waa sharci urdaaro oon suuragal ahayn wa rawma nuqsaani nuqsaan dalabkii minuu xaggiisa uu nuqsaaman yahayna dalabkiina mutacasirun uu adag yahay in waxoogaa dhaliila lagu sheegaana isaguna waa mutacasiro way adagtay allaahuma ilaa an marka wuxuu ka hadlayaa inuu maaragtay xagga ikhtisaarka iyo waxaa meelkaa iskaga soo guursanayo waxbaan soo gaabshay mid saan la yimaada mooyaane muba mubatirun mid batri samaynayo alfaadii maaragtay wax gaabgaabinayo aqwaasha qaarkood intuu iska turtuuro hada kitaabkaygun soo naqliyey kaa mooyaane intaas yimaada mooyaane cid u dhawaan kari maysu ku leeyahy sheeku fa duunaka qaada buu uhi mukhtasaran qaado in la soo gaabshay bianwaaci ilmaxaamidi maxaamid mahadiyo anwaaceeda lagu soo gaabshay xaqiiqan xaalay tahay wa asnaafilmaxaasina khaliiqan mid ay tahay mid ku habboon maxaasin iyo wanaag asnaafteed o dhan jacalana allahu allah naga yeelo bihi bisababihi maca aladiina kuwii macooda hana yeelo ancama allahu caleyma lagu nimceeyey oo min annabiyiina ambiyadii wasidiiqiina iyo washuhadaa iyo wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiqan waxasbuna allaahu alla ayaa nagu filan oo kaafiga iyaga ah wa nicmal wakiilu cid la tala saartana isaga u nimco lahaaday walxamdu mahad lilahi allah iskale waxda waxaalu kala geeda qaala musannifu wuxuu yihi raximah allahu tacaala wa kaana wuxuu ahaa tamaamu bayaadihi bayaadii caddayn iyo quraddiisu dhammaystirkeedu wuxuu ahaa fii ukhrayaati leylati xaadiya cashar dilxija bishii dilxijo la odhan jiray koob iyo tobankeedii habeenkii koob iyo tobnaad qaarkiisa dambe habeenka intiisa dambe habeenka hore tobnaadka dilxija shahrullahi muxar- dilxija alxaraam sanata sitiina wa sabcimiata maatin toddoba boqol iyo lixdan taarikhdun ay ahayd bidahsho meesha la yidhaahdo oo min ardi lmuza ka mid ah daahira dimashq dimashq bannaankeeda ah dimashqi almaxruus leedahay walxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu sayidina muxamedin wabillahi towfiiq